بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد ان دحدا waxaynu kaga jirnay shuruudii mabiicda iyo shayga la iibinayo loo dhigayey ee min kitaabi mukhtasar latiif lilcallaama cabdallah ibnu cabdiraxmaan bafadl raximahu llahu tacaala raxmatan waasica u dambayntiina waxaynu maraynay markuu yidhi wa an yakuuna macluuman lilcaaqidayn shaygan la iibinayaa ee la kala iibsanayaa waa inuu yahay mid la garanayo labada caaqidaynba macluum u ah caynuhu cayntiisu waa inay macluum u tahay wa qadruhu qadarka uu dhan yahayna waa inay macluum yahay wa sifatuhu qaabdhismeedkiisa iyo qaabka uu yahayna waa inuu macluum yahay markaynu sidaa nidhi buu yidhi falaa yasixu ma ansaxayso baycu axadi thawbayn labada maro mid ahaan iibkeedii ansixi maayo waayo cayntiisii baan macluum ahayn cayn ahaantii ayaan macluum ahayn labadii maro waa muuqdaan laakiin labada maro mid ahaan baan kaa iibiyey arrin saxa ma aha taad iga iibisay caddee aw ilcabdayni ama labadan addoon mid ahaan baan kaa iibiyey cayntii baan macluum ahayn walal baycu iibkiina ansixi maayo bimil'i hada albeyt gurigan muggii baan kaa iibiyey tacaaman cunto ah taana qadarkii uu lahaa waa inuu macluum yahay qadarkii baan macluum ahayn waayo intuu qaadayo gurigu ayaan macluum ahayn gurigan muggi oo cunto ah hay guriga muggi intuu qaadaa shayga la iibinayo laba qaabuun baa lagaa ogol yahay macluumnimadkiisa imaa biru'ya macluum inuu ku yahay iyo wa imaa bilqadri macluum inuu ku yahay labada midun waa inuu macluum ku yahay haddii shaygii yaan qadarkiisaba la garanayna macluum cayn ahaantiisii toatay war waxa aad arkayso oo uu yidhahdo intuu dhan yahay dee intuu dhan yahay maxaa kaa galay waabaad aragtaaye adigu shaygaa iga iibso aad arkayso yacnii way ansaxaysaa haddaad shayga qadar ahaan ku sheegto waa hal kiile ee iga iibso dee taasina waa macruuf la garanayaa waa ansaxaysaa laakiin gurigaasi intuu qaado oo inaad irintee addee gurigu intuu qaadaa ama koobkaasi intuu qaado oo tol imsuu qaadaa lama garanayo waayo koob aad halkaa dhigtoo tidhi raashinka koobkaa ku jira iga iibsana maaha waxaad rabtaa inaad qofkii qadar wax kaga iibiso qadarkiina waa majhuul walaa baycu iibna ansixi maayo maa lam yarahu wixii aanu shakhsigu arag inuu iibiyaa ansax maaha walaa shiraa'hu inuu iibsadaana ansax maaha waxa uu leeyahay qofku wax aanu arag inuu iibiyo iyo inuu iibsado midna maaha shayga shakhsigu aanu arag ee aan macluumka ahayn maalan waa la kala qaadayaa haddii aan labadooda midkoodba arag dee isagu iibkiisu ma ansaxayo isaga halkaa inaga dhig kala qaad male markaa haddiise midkood arkay ama labaduba arkeen waxaynu odhanaynaa haddaad labadiinnuba aragteen shaygu muddadanuu indhihiinna ka maqnaa ma wax isbedeli karaa mise maaha hadday hahdaan ma isma beddeli karo gebigeedaba qaalintuu leeyaan kaa iibiyo laba habeen baan ka soo maqnaa laba habeen waa yar tahay masiibo kaloo ku dhacday mooye isma beddelayo marka qaalintii maalintii dhoweed geelaad ku arkaysa ee halkii taagnahaa dee iga iibso yacnii way ansaxaysaa hadhow marka la arkana haddii wax isbeddelaan qofkii khiyaar buu yeelanaya khiyaar buu yeelanaya oo odhanaya goormaa intii sidani dhacday ile markaad iga iibinaysa waad idegaysa haddii hadhow ru'yadii wax iska beddelaan qofkii khiyaar buu yeelanaya haddii midkood arkay oo aan ka kale aragna dee ka arkay xaggiisa waa ka ansaxaysaa laakiin kan kale ka ansixi mayso mar haddii kan kale ka ansixi weydana wixii maba ansaxayo anaa aqaanno eh oo waa qaalintaydiina hoobaane dee anigu miyaan kula aqaana hoobaantaad sheegayso marka ma ansaxayso ma ansaxayso faslun waidaa baaca طacaaman bijinsi halkanna wuxuu rabaa inuu ka gudagalo fi lbayci aribawi bayca ribawiga ah ee ilaahay xaaraam yeelay wa axalla allaahu albayca wa xarama ariba ilaahay bayca waa xalaaleeyey ribadase waa xaaraam yeelay shayga ribowiga ah lixda xadiistu ku soo aroortay ee maalan lixda shaya xadiistu ku timi ahlulcilmigu waa ku ijmaacsan yihiin dee inuu ribo yahay oo xaaraam yahay in sidaa la diiday iibka loo dhigo laakiin wixii intaa ka baxsan khilaaf baa gelaya jumhuuru ahlulcilmi waxay arkayaan shaygan inuu macluul yahay shay la cilaynayo oo sababkiisa la garanayo kadibna meeshii laba cillo yaallaanoo labada cillo dhexdooda haba isku sii khilaafsanaadeene dahabku iyo fidaduna isku qolo yihiin oo naqdaynka ay isku qolo yihiin waxaan kale adcimada ah iyo milixdii oo dee dacaamku aanu hagaagayn la'aantii intaa israacsan afartaa kalena inay isku cillo yihiin cuntadii baanu ka bilaabay marka wuxuu yidhi wa idaa baaca hadduu iibiyo dacaaman cunto bijinsihi jinsigiisa hadduu ku iibiyo jinsigu waa waxay magaca wadaagaan aw fidatan ama fido bifidatin uu ku iibiyo aw dahaban bidahab ama dahab uu dahab ku iibiyo ushturida waxaa la shardinayaa fi lbayci iibka waxaa la shardinayaa alxuluul wixii inuu xaallo yahay oo aanu muddaysnayn ayaa la shardinaya wixii u xaallo ah inuu yahay oo hadda mulkigu ka dhalanayo oo aan muddaysnayn wataqaabud baa la shardinayaa kala qaadasho qabla tafaruqi intaan la kala teginna shaygii waa in la kala guddoonto la kala qaato qodobka saddexaad walmumaathala waa inay isu dhigmayaan labada shay ee laysku iibinaya bilkayli xagga miiska in kaana wa hadduu yahay mima yukaalu wixii la miiso ama wixii la beego af soomaaliga ninbasku yaqaano macnaa bilkayli beegitaanka in kaana hadduu yahay mima yukaalu wixii la beego ama wixii la miiso labada luqoba af soomaaliga waa ku saxiix wa bilwasni miisaan ahaan waa inuu ay isugu dhigmayaanoo mumaahaladu waa inay bilwasni ku xasilaysaa in kaana hadduu yahay mima yuusanu wixii la miisaamo haddii uu yahay waxa uu rabaa ashyaada ugu adag ee islaamku uu wax ku xaaraam yeelo fi lmucaamalaat almaaliya oo ribadii ah ayuu rabaa halkan wax ka mida inuu ishaaro had iyo jeer ashyaada ugu culus ee wax lagu xaaraam yeelo ee almucaamalaat almaaliya qaaliban afar asal bay u noqdaan qaalibkoodu waa sidaa kow algharar naha rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam can ilbayci algharar nebigu wuxuu diiday baycu lghararka beeca dagitaanka ah ee aan cidhibtiisa dambe caddayn wax kastoo la iibinayo mugdi ku jiro oo gharar iyo dagitaan gelayo maxnaa islaamku waa xaaraam yeelay waana qaacido guud wax kasta oo wax la hadoodilayo waa muxaram harar baa ku sugan qodobka labaad waa ribada alriba ribaduna waa min kabaa'iri dunuub dunuubta teeda waaweyn bay ka mid tahay marka iyaduna waciid aad u adag adag oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dagaal u yaboohay cidda ku kacda faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih oo dagaal loo yaboohay ayaa iyadana ku sugan ribadaasina waa nooca labaad haddaan iyada lambar kowba laga dhigin ee wax lagu xaaraam yeelo laakiin qararka waxaynu kowga uga dhignay yacnaa furuucdiisaa badan oo abwaabtuu gelayo ayaa aad u badan qodobka kale waa waxa loo yaqaanno masalan aklu amwaali innaasi bilbaatil dadka xoolahooda si baatila in lagu cuno khiyaano iyo wax isdabamarin iyo waxa weeyaan dadka xoolahooda si markaa khiyaano ah in lagu cuno taana islaamku si guud buu xaaraam yeelay waxaa iyada lafteedu qararka iyo aklu amwaali innaasi bilbaatil aan ka baxayn laakiin asal sidiisa isaga taagan ah qimaarka waxa loo yaqaano ama maysirka inama alkhamru walmaysir ka ilaahay qur'aanka ku tilmaamaya oo qimaarkii ah oo ah qofkii wax yar masalan in lagu damac geliyo iyadoo wax weyn loo yaboohayo wax weyn loo yaboohayo haddaad waxaa dhigato waxaasaad helaysaa hadhowna wixii qad yaxsul wa qad laa yaxsul isaga laftiisu waa nooc harar ah oo qararkii koobaad buu asal ahaan u noqonaya laakiin sidiisuu madax bannaanya oo bakhtiyaa nasiibka iyo waxyaabaha la yidhaahdo qofkii baa la dagayaa waxaa la leeyahay haddaad intaa dhigato waxaad ku guulaysan kartaa malaayiin wax yar dhigo oo wax weyn faa'iid aggaad waxaa weyn iigu ogtaa deedna waxaa laga yaabaa maantaba qofkii inuu bitigtaasun hayo sida marmarka qaarkood shirkadaha isgaadhsiinta iyo intaa yar ku shubo oo dabadeedna dee waxaa weyn faa'iid waxaa laga yaabaa maalin kasta inaad bitiglayso uun ate waar heedhe ilaa rabadaantii hore waa ku shubayeyo bismi illaahi araxmaan raxiim midh kama helin marka wax yar baa laguu tilmaamay wax weyn baa lagugu damacgelinayaa qad yaxsul wa qad laa yaxsul islaamku waxaa ma yaqaano bis qaabka noocaasi oo kale waxaa loo ogol yahoo qura waxa weeye umuuraha jihaadka iyo wixii cilmiga sharciga u shaqaynaya oo musaabaqada la ogolyahay tartan in lagu geli karo oo intaad wax dhigato ama aad wax ku heli karto ama aad wax ku waayi karto umuurihii jihaadka laakiin wax kaloo la yidhahdo sharad hebel inuu madaxweyneyaa iyo hebel kale inuu madaxweyneya sharad waxaase sharciga meel kuma leh waxaa madaxweynehisa madaxweyne la'aantiisu biirinaysa ama kii halkaa ka hadli jiray waa hebel me maaha kani waa hebel may sharad wax ma dhiganaysa sharci maaha sharcigu bes wuxuu ogol yahay inaad qaab qimaar u isticmaali karto bacd alfuqahaa taa lafteeda xitaa ma ogolaadaano shuruudii waxba u dhigaan lakiin innagaan shuruudna u dhigin iyadoo wejigii qimaarka ah waxaa la ogolaan karaa oo qura wixii jihaadka ah umuuraha jihaadka fardihii marka la tartansiinayo iyo waxyaabaha la midka ah dhugtankii marka shiishtanka lagu tartamayo iyo yacnii umuurihii jihaadka iyo umuuraha cilmiga ah oo culumu shariica marka lagu tartamayo waa la dhigi karaa kala hela waa la odhan karaa laakiin wax kaloo ummadda lagu dagayaa ma jirto marka usuusha wax lagu xaaraantinimeeyo ee had iyo jeer wax kastoo la xaaraantinimeynaya qaaliban ay u noqotaa waa inaad tidhaahid harar dadkaa lagu dagaya waa inaad tahid ribaa ku jirta waa inaad tahid waxbaa la hadoodinaya aklu amwaali innaasi bilbaatil sida kuwan iminka waxa weeyaan marba riwaayadda dhigaya ee waxa weeyaan wax dhigo laba qof la kaalay labadaasi laba kale ha keento batabata waxaa shubaya somaydaan arag wax suuqa ku dhex jiro noocaasuuna kullu haada maa yajuus wax bannaan ma ribadii baa ku jirta qimaarkii baa ku jira aklu amwaali naas bilbaatilkii baa ku jirta yacnii usuushii wax lagu xaaraantinimayn jirayba waa dhex gurdaynaya dadkunbaa indhaa loo saabinaya ama hardhowmay iswada eegayaan oo wixiibaa ay meel kale ka baxaysaa marka ribadii haddii labada shay ribowi yihiin waa wada cunto waa naqdaynkii aw maa yaquumu maqaamahumaa hadday labada shay ribowi yihiin isku midna yihiin oo macnaha jinsiga waxa looga jeeda magaca guud ka dhexeeyo si doonaan kala nooca noqdeen saddex shardi baa loo dhigayaa laba xadiistaa u dhigtay midna fuqahadaa istinbaad ahaan ku soo saaray nimankan fuqahadu waa niman aad u markaa caqli badan meesha yaree laga dusi karo waa yaqaanaan dabadeedna meesha laga dusi karaya iyagoo naska waafajinaya bay awdayaan xadiistu waxay sheegtay arrimaha isku midka ah ee jinsiga isku ah milan bimilin yaddan biyad ama haa aw haa macnaa waxay sheegtay taqaabud in la kala qaato iyo inay isleegyihiin labadaa qodob ee xadiistu sheegtay qodobkan xuluulka iyagaa ku daray waana qodob aad u muhiim ah waxay diidayaan taqaabudku inuu suuri noqdo magacuyaal oo hoosta ka muddaysan yahay oo masalan dahabkii anoo kaa iibsanaya oo rabaa dahabkan inaan iibsado waxa weeye inaan kuu keeno dahab iska artificialoo dahab kale ah laakiin aanan lahayne nooc rahanoo kale aad mooddo inaan ka dhigayo oo aan idhaahdo ha dahabkan igaga iibi dahabkan innagaa kala qabdo igana qabo anna kani sii laakiin aan hoosta kaa idhaahdo misna laakiin inaadan ha isticmaalina halkan sii dhigo ilaa berri iga wardhowr oo ilaa berri iga wardhowr maxaad rabtaa midaan leehan kuugu soo bedelaya kaygii baan yara waayo oo imminka meeshaan dhigay garan waayay moogta dabeedna mid kale marka taqaabudkiina waa jiraa wixiina miliyadina waa jirtaa misna hoostu ka mudaysan yahay ta'jiil baa ku jira oo hadduu iminka qofkii yidhaahdo haddaan leehay aan iminka badda ku tuuro anaa ku tuurin waa sheekadii aan ku hi beri subxaan kaannamaa rahanu sii hayso inay ka dhigan tahay taasaa la diidaya xuluul yacni bimacna alxaali hayru mu'ajal waa inuu xaallo yahay mu'ajal ah aan ahayn hadda waa inuu xaallo yahay marka waxay uga jeedaan qabdigu waa inuu xaqiiqi yahay intii xadiiska oo farsamaysan weeye xadiisku qabdiguu sheegay waa inuu qabdi xaqiiqiya yahay oo aan hoosta ka muddaysnayn weeye nuxurku waa intaa marka alxuluul shaygu waa inuu xaallo yahay waa inaanu hoosta ka muddaysnaynoo qabdigu qabdi magacuyaala waa inaanu ahayn wataqaabud qabla tafaruq waana in la kala qaataa intaan la kala tegin walmumaala waana inay isu dhigmayaan bilmicyaari sharciyi macnaa halbeegga sharciga ah waa inay isugu dhigmayaan oo kaylka iyo wasniga marba ka lagu eegayo waa inay isu dhigmayaan waayahay waa marka labada shay isku mid yihiin bariis ka bariis hadhuur ka hadhuur galley ka galley iyo wixii la mid a lacagtii oo kale doolar ka doolar laan ka laan iyo wixii la mid a bal hadday kala jaad noqdaan ka warran balse ay ka dhaxayso cillatu riba cillatu riba maanta cinda shaaficiya oo kale ribada waxay uga jeedaan wixii la cuno oo dhan ribadu waxay leeyihiin waa ducmi waa quudasho wax kastoo la quutay ribadu gashaabay leeyihiin inkasta inuu innagu wakhtiyo badan u iilannay qowlka ahlulcilmiga odhanaya ducmi macahu kaylun aw wasnun oo haddana aynu kiiun u iilanayno oo ballaadhintaa shaaficiyadu wax kastoo la cuno ay geliyeen fiihi nadar ay tahay aynu leennahay waxaa ribadu gelaysaa waxa la cuno maca daalika la miisaamo ama la miiso ee la beego waa in qodobkaa labaadna la socda markaa xabxabkii iyo waxyaabaha noocaasiya gelin maynayo khudrawaadka qayba dhan oo ka mid ah maadaama aynu ku qaydnay wax la cunayo oo la miisayo ama la miisaamayo iyagaase miiskiiyo miisaankaasi uguma jiro wax kastoo la quuto ayay ribada gelinayaan waayo masaladu xagga ashyaada la gelinayee hoose ijtihaad bay ka noqonaysaa xagga guud bay ka tahay arrin dee biyo kama dhibcaana ribadu inay jirto min kabaa'ir dunuubta ashyaa ay kashaana jirto lagu ijmacsan yahay laakiin marka lasii tafaasiiliyo ijtihaad bay gelaysaa oo haddii laysku khilaafo hebel ribaduu cunaa odhan mayse markuu kugu khilaafo masalada waayahay marka wuxuu yidhi fa in baaca hadduu ku iibiyo acaaman cunto biacaamin cunto innagu waxaynu markaa cuntada ku qaydaynaa haddaynu isnaadno qowlkeennii rajaxa bacdu ahlilcilmi ku tageen cuntadaasiyoo ah mima yukaalu aw yuusanu eeg innaga qayd kale hadhow raacaya laakiin madhabka shaaficiyada uma raacsana qowlkooda saxiixa ah fa in kaana hadduu yahay acaaman biacaam cunto cunto lagu iibinayo cuntadaasi oo hayri jinsihi jinsigiisii aan ahayn hayri jinsihi jinsigiisii aan ahayn aw fidatan bidahabin ama fidaa dahab lagu iibinayaa ama dee fidaa fido kale oo aan jinsigeed ahayn marka iminka laga eego waxyaabahan maqaamkii fidada degoo lacagahan la isticmaalo ah ayaa lagu iibinaya ushturida waxaa la shardinayaa amraani laba arrin alxuluul iyo taqaabud bes duuna almumaala mumaala la shardin maayo macnaa wuxuu rabaa inuu yahdo ribalfadlida wixii loo yaqaano waa labada shay ee isku jinsiga laisku iibinaye saddexdii shardiya horaa loo dhigaya ribalfadliga amaa riba nasii'a waxa la yahdo waa laba shayoo cillatu riba ka dhaxayso laakiin aan isku nooc ahayn waa bariis iyo hadhuur oo kale labadaba maxaa ka dhaxaysa inay cunto yihiin marka laysku iibinaya laba shardi baa la dhigayaa in la kala qaato oo aan lasdaymin waa qodob iyo inaanu hoosta ka muddaysnaynoo macnaha qabdigu xaqiiqi yahay waa qabdigoo qura marka adilada la eego laakiin qabdiga xuluulka waa qodob muhima inaad fahamtaayo waxa weeye qabdigu waa inuu xaqiiqi yahay oo aanu suuri ahayn nooc magacuyaala waa inaanu ahayn laakiin mumaasalo la shardin maayo waad odhan kartaa kiilaha bariiska ah waxaan siisanayaa shan kiilo hadhuura waad odhan kartaa maxaad u kala badisay lagu odhanaya saa doonta u kala badi lakiin waa in la kala qaataa war shan kiilaan kaa siista igu sii lahow ma suuragala dahab iyo fido haddii laysku iibinaya masalan lacag iyo dahab amaah ma gasho dahabku sidiisaba dahabna laguma amaahdo lacagna laguma amaahdo haddaad doonayso dahab in lagu amaahiyo waxaad ku iibsataa waxaan ribowi ahayn bariis ku iibso gebigiisaba waxaad tidhaahdaa inaadeer dahab iga iibiyo igu lahow waxaan kuu keenayaa haddii ilaha yedmo markay muddadda noocaasa gaadho soddon gabdadooda bariisa taa waa lagaa dhegaysanaya waayo isku cillatu ribo maaha amaahdiina waa sax laakiin suuragal maaha dahab dahab igaga iibi iguna yeelo ama dahab lacag igaga iibi islaantii baa igu yara masayrta eh waxa weeye dahab baanu iibinayaa inaad aba jeebka lacag kuma haya igu lahow abadan abadan waa riba bicayne inaad dahab lacag ku amaahato hal doolar igu lahow inaad tahdaa waa riba bicayne lagaa yeeli maayo haddaad doonayso dahab in lagu amaahiyo waxaan ribowi ahayn ku iibso oo aanay cillatu ribaba ka wada dhaxayn waxaad tidhaahdaa baloor baan ku siinaya ee igu lahow beertaydaasaan maalin dhow sarfiga ka saarayaa baloor ka midaan ku siinayaa igu lahow dahabkana isii marka maxaad dahabkii ka siisatay dhul dee dhul iyo dahab riba cillatu riba kama dhaxaysa cillatu ribadu waxay ka dhaxaysaa dahabka iyo wixii lacagba sheegta labadaasaa isku qolo ah oo naqdayn la yahdaa iyagayna cillada iyo sababka ribanimadu ka dhaxaysaa laakiin haddaad bariis ku iibsato ama hal ku iibsato aad taahid waxa weeye dahab markaa iga iibi oo igu yeelo waxaan kuu keenayaa qaalishan jira haddii ilahayd oo quucan geela iyagii aad garanaysee quruxda badnaa qaalin shan jir ahoo geela foolaadkiisa ah ayaan halkaas soo taagaya waka qaalintaa iga qaado qaalintaa lama qiimaynaya moogta xataa lacag loo bedeli maayo abadan lacag haddii meeshaba la soo mariyo waa ribaa gelaysa war anaga qaalin baad iga taqaana dahabkana isii intaasoo garaamoo dahaba oo noocay noocaan loo xidho haddii ilahayd mana qaalin geela markaa foolaadkiisa kuwa horaadka u ah ee qiimaa badan le quruxda badan qaalin la yaabo markaa halkaaga soo taago ummadduba tahdo maasha allah maasha allah ayaa geelayn halkuu jiro qaalin shan jira maaha afar jir lix jirna maaha waa shan jir dhowaan ilka dhacsatay oo aad yaabi doonto taasaan soo taagaya waa jadaca waa taa shanta sano gashay wey maasha allah haddaad tidhaahid way ansaxaysaa waayo wuxuu lacag maaha laakiin dahab dahab kale igaga iibi iguna yeelo dahab lacag igaga iibi iguna yeelo abadan ma suuragala waa riba bicayne haddii lagu yahdo sababku waa maxay iyo umuuraha noocaasi way yaro adkaataa masaladu oo hadda inaan idinku furfuro dooni maayo si aawadeed bay bacdu alfuqahaa waxay yidhahdaan alriba fi alabwaab alfiqhiya kaalqadaa fi abwaab alcaqiida waxa loo yaqaano markaa ribadu abwaabta fiqiga waxay ku tahay sida ujeeddadeeda aan loo fahmayn sida baabka alqadaa waalqadar uu ku yahay fii kutub alcaqiida qadaa walqadar had iyo jeer maadaamuu yahay sirullahi almaktuum sirtii ilaahay ee daboolayd ee qarsoonayd inaad fahantaa way adkaanaysaa waxaa laga yaabaa in falsafaad badani kugu furmaan yaa maxay saasaa u noqota nin aad u aqoon badanoo wax badan kaa fahansiiya mooyaane masaladu si kalaad indhaa odhodhanaysaa baabulqadaa walqadar markaad joogto caqiidada baabul riba markaad joogtana waa saasi leeg oo haddii lagu yidhaahdo inoo bariiska maadaamuu kale laba nooc yahay noocanna waa waxa weeye iska noociya ama xaytalbooshka ama dhalaalooga la odhan jira carruurta iyo axlasiinta oo nooc iska jilecsan oo gebigiisuba biyo noqonaya dee noocan kalena waa baasmaatiga noocii u fiicnaa wey oo iminka baasmaatiga noocyadan had iyo jeer dadka macaanka iyo ay isticmaalaanee bushaarooyinkiinaba yaalla dee afar doolar ama shan doolar baa la siiya halkiisa kiile halka kiiloo qura halka kiilo yara bacda ku xidhan afar doolar u yaraan marmarna shan doolar iyo waxbay gaadhaa marka waxaa laga yaabaa inaad taahid kiilo bariisa oo afar doolar iyo dheeraad la siinayo iyo kan waxa weeyaan iyo waxaa la midkaa la siinaya hal doolar xitaa aan gaadhayn maxaa loo leeyahay looma kala badin karo war wadaadow bal noo sababe oo deedna wadaadkina waxoogaa ay ku adkaato warod nabigaa yidhi bariis iyo bariis ha isku iminine naga jooji ku yaal had iyo jeer way adkaataa sababka inaad sii aad u fahantaa laakiin inaynu fahannaa daruuri maaha in shaygu diinta ku sugan yihiin baa muhiima idinkana iminka inaan idinku furfuro masalada daqiijiyo oo dhaqaale ahaan say u dhaawacayso iyo masalan akhlaaqiyan siday u dhaawacayso iyo islaamku dhinaca uu ka eegayo inaan damco inaan dhex galaa waxaa laga yaabaa inay ama wakhti qaadato ama raggan yaryaree dee dowladda sida waxa weeyaan bilowgaa imika uga soo qayb galay aanay maskaxdoodaba qaadi karayn marka insha allahu sideedaan ku dhaafaya ishaaradaana waa idin siinaya faslun fi lkhiyaar fasalkanna wuxuu u yahay khiyaarkii doorqaadashadii wayahbutu lkhiyaaru doorqaadashadii way sugnaanaysaa filmajlisi majliska gudihiisa golaha wax lagu kala iibsaday khiyaarulmajlis wax loo yaqaan baa ku sugnaanaya oo doorqaadashadii golaha ah fii jamiici ashnaafi albayc bayca noocyadiisa oo dhan way ku sugnaanaysaa khiyaarulmajlisku wuu gelaya walaa yanqadicu mana go'o khiyaarulmajliskaasi ilaa bitakhaayuri doorqaadasho qofkii door qaato yado khiyaarkaa waan waan ilqeeyey oo waxaan doortay in iibku socdo inuu sidaa yidhaahdo mooyaane si kale khiyaarkii ku go'i maayo aw bitafaruqi ama inay ku kala tagaan biabdaanihimaa labadooda jidh inay ku kala tagaan mooyaane halkan wuxuu rabaa inuu inoo galo baab muhimah oo la yahdo baabulkhiyaar saddex nooc baana khiyaarka ugu muhiimsan marmarka qaarkoodna toddobay ka dhigaan qiyaasaa ugu muhiimsan laakiin saddexunba ugu sii muhiimsan dhowr iyo tobanna wuu noqdaa ilaa siddeed iyo toban lix iyo toban qaarkoodoo ka badiyaana waaba jiraan laakiin saddexdaasunba ugu muhiimsanay u noqonayaan qaalibku marka islaamku qofkii markuu wax iibsado wuxuu siinayaa waxoogaa qadaroo kafiirsi ah oo markiiba la odhan maayo iibsatayaaba sheekadii dhammaata laakiin waxaa la siinayaa waxoogaa wakhti oo muhla waxoogaa baa loo kaadinaya oo bal inuu ka fiirsado la siinaya khiyaarka koowaad waa khiyaaruulmajlis waa khiyaarka inta la wada joogo ee golaa la wada joogo oo markaad iibkii iibsato masalan imanka dukaan baad soo gashay in adeer shaygaa iga iibi uu kaa iibi lacagti baad u dirto waad siisaa ama gacanta baad uga dhiibto khiyaar waxaad u leedahay intaad weli la joogto inaad tidhaahid waa reedhe in adeer shaygaaga hooyo lacagtaydaysii maxaad ku aragtay jidiiguma lihid waayo khiyaarkan khiyaarulmajliska waxaa la yahdaa khiyaaru tashahi waa khiyaarka waxa weeyaan dookha iyo qofku siduu rabo inaad sababayso taahida ama waxaan xasuustay inaan mid labaad lahaa kitaabkanaan kaa iibsaday waabana haddaan isxasuustay waa yara mashquulsanaaye nuskhad la midabaa ii taalla guriga umaba baahni inaad tidhaahid xaq laguguma leh inaad tahid lacagti baan isaad wax kale ku qabsad jidkuuguma leh waa tashahi waxaad leedahay waa dookhayga adiga sheeke kuu taalmaa bis lacagtayda ii celi mar haddaan majliskii taagnahay xaq baan u leeahay inaan lacagtayda dib u qaato adna waxaaga aad qaadato qasab ku qaada dee iguma lihid inagii kala iibsanay khiyaalulmajliska waxaad ku waa'i kartaa takhaayuq marka horeba inay doorqaadasho tahay oo ninkuan kugu yidhaahdo inaadeerow hebel dadka qaar baa hadhow noqnoqda eh anigu ma ogoli iminkaba waxa khiyaalulmajliso aan ku siinayo haddaan kaa iibiyo sidaa ma ku go'aysaa sheekadu saa ma ku go'day aad tahayd haa khiyaar ma jiro isi wax khiyaar layadaana ma jiro taasi sheekadu way ku go'aysaa khiyaarkaagiina waad ku waa'aysaa laakiin adaan ridin khiyaarku wau kuu taagan yahay inuu kugu yidhaahdo sabab maad lacagtaada dib igu weydiinaysaa shaygana u celinaysaano jidka uguma leh khiyaalulmajlis baa la yahda wuuna galaa markaa asnaafta iibku siduu u dhan yahay asnaafta iibku siduu u dhan yahay waa galaa xitaa mid ribowu yahay iyo mid kaleba farqi male dhammaan wuu gelaya waad ka noqon kartaa bes wuxuuna ku go'i karaa oo khiyaarkaasi ku dhammaan karaa inaad adigu riddo oo tiaadi khiyaar ma jiro haye oo aad doorato in iibku laasimo iyo aw bitafaruqi biabdaanihima jidhkoodu inuu kala tago in dibadda lagaa soo baceeyo lama ogola haddii jidhka aad la kala tagto anaad meeshii ka baxdo halka markaad sii socoto inaad soo noqoto lagaa yeeli maayo war naga tag wey sawtaynu kala dhammaanay aad iska tagtay mar haddaad meeshii ku kala tagtaan marka abdaan buu ka cabbiray haddii xitaa arwaaxdu kala tagtoo midkiin dhinto ma go'ayo jidhkoo quroo kala taga ayuunbuu ku go'aa marka haddii waxa weeye arwaaxdu kala tagto iyo haddii caqligu kala tago uu qofkii waashaba markuu iibsado ku dhufto oo la arko qofkii oo waashay ma baaba'ayo hadduu bartii uu ku iibsaday ku dhaco dhinto waaridkiisaa yeelanaya khiyaarkii qofka waaridkiisa isaga dhexlaya ayaa lagu odhanayaa muwaridkaagii aad dhexlaysay intuu shaygaa naga iibsaday oo uu qaatay shaygii oo hor yaallo halkaa u yaallo u lacagtiina bixiyey ayuunba alla alla wadnaan wadnaan yidho waa dhacayba wuu dhintay dee maxaad yeelaysaa shayga ma qaadanaysaa mise waad celinaysaa khiyaarkii isagaa yeelanaya khiyaarkii ma go'in wuu dhintay khiyaarku ku go'i maayo hadduu waashana waa saasi leeg oo waxa weeye qofka waaridka abaa yeelanaya mas-uuliyadda uu la wareegaya xilka hadduu celinayo iyo hadduu qaadanayaba waa waadix baan u malaynaya wayajuusu waxa u bannaan khiyaar labaad buu rabaa inuu kuu sheego kaasi waa khiyaarulmajliska waa iska otomaatical isagu oo adaan shardiyan buu iska imanaya sharcigaa ku siiyey laakiin kan kale iska iman maayo wayajuusu waxa u bannaan lilmutacaaqidayni labadii caqdiga wadagelayay waxa u bannaan aw liaxadihima ama midkood waxa u bannaan markay wax kala iibsanayaan shardulkhiyaar shardulkhiyaar baa u bannaan alaaata ayaamin saddex maalmood aw aqala ama wax ka yar kan kale khiyaar sharcigu sidiisa isaga kaa siiyey maaha sharcigu waa kuu ogol yahay laakiin khiyaarka adaa qaadanaya haddaad iska daynaysana adaa leh oo shaygii intaad iibsataa baad odhanaysaa war hebelow balniyow shaygan waan ka soo fiirsanayaa inaan ku qanco iyo in kale bal laba maalmood ii kaadi shaygana waa qaadanaya bal laba maalmood waan ka fekerayaa markaa iska keen iska hagaagaysaa insha allah kaasi khiyaaru shardi baa la yahdaa isagu waxaa laga ilaalinayaa siduu isba inoo sheegi doono wixii ribowiyah iyo wixii majliska in lagu kala qaato la shardiyo cuquuddaa ma gelayo bayca inta kaleu geli doonaa marka wuxuu yidhi wayajuusu waxa bannaan lilmutacaaqidayni labadii caqdiga wadagelaya aw liaxadihimaa midkood shardulkhiyaar shardulkhiyaar baa bannaan alaaata ayaamin saddex maalmood aw aqal ama wax ka yar ilaa an yushtarada ilaamaa in caqdigan bayca la shardinaya mooyaane qabdulciwadi ciwadka in lagu kala qaato iyo amanta fi lmajlisi majliska waa baycusalamka baycusalamka waxaa la shardiyaa in lagu kala qaato lacagta majliska wixii sidaa la shardinayo khiyaar geli maayo khiyaaru shardi ma gelayo iyo wa bayca acaami biacaam ay wa ka bayci acaami biacaam iyo sidaa cuntadii in cunto lagu iibiyo waa ribowigii moogta shaygii ribowigahabuu rabaa inuu sheego hadduu iska odhan lahaa ilaa qabdulciwadi fi aman iyo waribowiya hadduu iska odhan lahaana caadi bay ahaan lahay shayga ribowiga ana khiyaaru shardi ma galo cinda shaaficiya ma galo culimmada qayb ogol waa jirta lakiin shaaficiyadu ma ogola ma gelayo khiyaarulmajlis waayo qabdigii layna yidhi kala qaataan xaqiiqi noqonaya oo qabdi hoosta ka mudaysan noqonaya xuluulkii baa meesha soo gelaya moogta oo cadamulxuluul baa dhacaya haddii halkan la geliyo khiyaar marka ma suuragalaha ribowiga waa in si cad loo kala qaataa laakiin inaad tahay imankan waan qabdoonaya laakiin waan ka soo fiirsanaya taasi qabti maaha dee waa koruhay ma sax maaha wa ka bayci acaami biacaam iyo wanaqdi binaqdi yani waa wixii ribowiga ribowigana khiyaaru shardi ma galo khiyaarulmajlis baa gala laakiin khiyaaru shardi aad shardi xidhato tahayd ilaa saddex maalmood ha layga wardhowro ma gelayo waaya waidaa wajada bilmabiici cayban khiyaarkii saddexaad ee ugu muhiimsanaa saddexda khiyaar isna waa kan waxa weeye khiyaarulcayb waxa loo yaqaano shaygii waxa doorqaadashada keenaya ceeb isagu muddana kuma xidhna sanad kadib baad soo celin kartaa waa markaad ceebta ogaataa waidaa wajada hadduu helo bilmabiici shaygii la iibsaday cayban buu ka helay raddahu wuu celinaya cala alfawri si degdega buu celinaya shayga la kala iibsado de asal ahaan waxaa lagu kala iibsanayaa inuu shaygani fiyow yahay shaygan inuu fiyow yahay lagu kala iibsanaya haddii shaygii ceeb yeesho oo bilcayb baa lagu arkay ceebtaana shardi waxa u ah inuu yahay maa yunqis alcayn aw alqiima wax maalan dhimaya caynta shayga ayaa wax ka dhinmayaan ceebta ku dhacday daraaddeed ama qiimihiisaa wax ku lumayaan oo ceebtan ku taalla waa ceeb qiimihiisa wax ku lumayaan taasoo yafuutu bihi qaradun saxiix dan saxiixoo laga lahaa waxa ayaa meeshii ka baxaya dan saxiixoo laga lahaa ayaa meeshii ka baxaya waalghaalibna fi ljinsi cadamu maalan haalibkuna shayga isaga ah ee jinsigiisa waa in laga la'yahay ceebta iyadaa ceebtu ceeb lagu yaqaano maaha shaygan jinsigiisa asal ahaan waa ceeb aan lagu oqoon qiimo dhan baana kugu seegmaya ama cayntii baa wax ka dhinmaya iyo wax la mid ah hadduu noocaa noqdo waxa weeye baycoo qura ma galee xitaa nikaaxa wuu galaaye de waxaad xaqu leedahay inaad iska celiso waatay xaggee naloo daga gabadhii nalooga dhigay gabadha caadiga ahayd sowtankininka waalida liqaysa yacnii sax ma aha qofkii wixii lagugu yidhi waa fiyow yahay hadduu fiyoobaan waayo balse ayna tahay shaygani qaalib ahaan inuu ceebtan ka maran yahay hadday masalan addoon aad iibsato weyn oo gabadh weynah oo ha dhowaatay carmal bay noqotay dee ceeb maaha taasi waa lagula yaabaya waxaa lagu odhanayaa gabadhani waa gabadh weyn gabadh yar maaha inan yar maaha waa gabadhaa gabowday gabadha weyna sayid baana lahaa sayidkana allah u baneeyey inuu isticmaalo gabadhi gabadh inay dhowr gacmood xitaa soo marto dhowr nin soo kala iibsadeen baa laga yaaba sababka aad u leedahay maxay bikrad u noqon weyday ma marka hore aad shardiyatay yani caqli maaha lagaa yeeli maayo laakiin waxaa shardi ah ceebtan aad ka cabanaysaa ee qofka aad leedahay maxaa dhacay shaygan ama iib ha noqdo ama nikaax ha noqdo baabku doonayaba ha noqdee waxaanaad ceebtiisa ka cabanaysa marka baycii baanu joognaaye waa inuu yahay wax qiimihii shayga luminaya ama cayntiisa wax ka dhinmayaan waxa weeyaan ujeeddo laga lahaayoo muhimana aad ku waa'ayso sida saxda ana shayganoo kale ceebtaa aanu yeelanin oo qof kastaba odhanaya maxaa u yeelay iminka mobil kuwan masalan ama ha noqdo noocyadan balballaadhan masalan hadduu bilaa kamarad yahay oo kamaradii baanu lahayn ama andronka ha noqdo ama iphonnada ha noqdo hadduu bilaa kamarad noqdo sidiisi kaloo dhan waa dhammaystiran yahay dee waa ceeb lagu celinaya hadhow inaad marba wadaadayso inaadar hadduu kamaradda maxaad ku falaysaa kamarad badanba kaagama baahne waxba adna ha isticmaalin aad waxaa iska shubtaa lagaa dhegaysan maayo waayo waa maqsuud laga rabo ama kitaab ha ku sawirto ama wax kaloo sharcigu sawirkiisa u banaya ha ku sawirto waa shay muhimoo laga doonayo marka hadhow markuu kaa iibsaday ee gurigii la tago hadduu isaa meelo ku qabo u ka waayo oo yaa waariyaahe maxaa ka xun aad tahay mee sida kale waa bahal dee la yaable war la yaabkiisa iska daadamada kamaradii inaad taasi waa yara xunta dee xaq wuxuu leey inuu kugu soo celiyo waar ma qaadanayo abadan ma qiimaha wax kaa dhimaya may abadan jidiguma lihid la noqo waxaana shardi ah sidanuu musanifkuba cala alfawr u yidhi hortuu isla markiiba waa inaad celisaa waa inaad sii haysato lagaama oqola laba ceebtani waa inay tahay ceeb hore oo mid adiga kaa gaadhay aanay ahayn saddex waa inaanad isticmaalin oo suuragal maaha imanka mobilkii aan sheegayay barkaad bilaa kamarad ku aragtay inaad internet ahaan isaga isticmaasho tahay berri subax baan ku celinayaa caawa internetka aan kaga dhargaya way kaa markaa lagaa celin maayo sharcan xaq u yeelan mayse dhifrinka lacagta halka kamaradda inteedunbaa laguu celinaya miyaad isticmaashaa lagu odhan ahaa oo yaa ku yidhi isticmaal saacaddaad ceebta aragto shayga iska dhig go'aanso inaad celiso far dambena ha sii saarino ha ku isticmaali laakiin saa dambaan u celinayaae ilaa berri waa iska isticmaalayaao jimcaan arradu waa xidhan tahayo waxaa haddaad ka sheekayso adaa isu qaba hadhow qiimaha unbaa lagu siinaya kamaradda markuu bilaa kamaradi iyo markuu kamarad leeyay dhifrinka udhexeeya unbaa lagu siinaya tag baa lagu odhanaya waayo adaa iska riday adaa khalad ku kacay waaya walaa yasixu ansixi maayo bayculmabiic mabiicda iibkeedu ansixi maayo xataa yaqbidahu ilaamaa uu qofku gacanta ku dhigayo macnaa qofku shayguu iibsaday ma sii iibin karo ilaa uu mulki dhaba mulkiyoo gacanta ku dhigo oo lama ogola wax magdhowgiisa cid kale leedahay ille hadduu gacan kale ku jiro cidda kalea lehe magdhowgiise inaad ka faa'iido inaad ka faa'iido lama ogolo waa inaad shayga dhabu mulkida horta adigu la wareegtaa kadib sii iibisaa laakiin mid intaa tahay hebelow iga iibi shayga uu yaa waan kaa iibi iskuma yaallo haa haa dukaankaynuu yaalla haa iga iibi waan kaa iibi lacagta aad u dirto hadhowna mid kale aad tahay shayga yaalla dukaan hebele aan ka iibsaday waxa weeyaan ka qaado lacagtan ay sii aad halkan kaga faa'iido adaan shaygiiba qabdoonin dee xaqu ma lihid waayo iminka haddii laga xado ninkii aad wax ka iibsatay inta qolada tuugta halista ahi yidhaahdaan halkaa maxaa ka iftiimayo markuu xaggaa u jeesto gebigiisaba qaataan oo ragragay helo hadhow miyaad ka dhegaysanaysaa maya kaama qabtoon baad oonaysa waxaad waryaa dhegayso shaygii aan lacagtiisa kuu soo diray ee aan kaa iibsaday dee isii inaadeen intaad iga iibsatay dabadeed baa la xaday war waxaa kaa dhegaysan maaya si shaygii ile waxba kaama qabdoone marka mar haddaanad shaygiiba qabdoonin inaad ka faa'iido faa'iido ka raadiso shay aan mulkigaagaba weli si rasmiya u gelin oo dhammaystiran ma suuragala tuu kuu tilmaamaya waata halkanna wuxuu rabaa inuu ka galo umuuro kale oo iibkoodu xaaraan yahay laakiin ansaxaya waa xaaraam laakiin waa ansaxaya oo mar kastoo shaygu xaaraam yahay macnaheedu inuu baadil yaho o aanay waxba ka jirinna kama dhalato marka wuxuu yidhi wa yaxrumu waxa xaaraama baycu lxaadiri xaadirka had iyo jeerka reer magaalka la yahdaa laakiin halkan reer magaalka oo qura loogama jeede ama miya ha jooge ama magaalaha joogee waa ahlulbeledka uun cidda meeshaa joogtuun baa looga jeedaa wa yaxrumu waxa xaaraama maalan baycu lxaadiri ay baycu saaxibuulbeledi reer miyina ha noqdee qofka beledkaa ehelkeeda ah inuu iibiyaa waa xaaraam lilbaadi kii waageeniga ahaa ama reer magaal ha noqda ama iska daaye waa qofka markaa aan ehelka meeshaa ahayn imanka aduu markaad miyi tagto baadi baad noqonaysa reer miyigu markuu halkan yimaadana waa baadi marba ka meesha aanu joogo haddii laba magaalo kale waaweyn yihiin na waa saasile marka haddaad doonto maanta burcaynu joognaad burco joogto haddaad muqdisho tagto waxa weeye ahlulbaadi baad noqonaysa hadday iyagu halkan yimaadaanna waa la mid maaha inay kaa magaalo wen yihiin waayo qofku ehelkii meesha maaha inta loo jeeda waa inta waayo qofku wuu dagmaya wayaxruma waxaa xaaraama baycululxaadiri kii markaa degaanka ahaa inuu ka iibiyo lilbaadi kii waageeniga ahaa fii mataacin alaab inuu ka iibiyo alaabtaasioo tacumulxaajatu ilayhi xaajada iyo baahiduna ay ummadda markaa camimayso oo baahi guud tahay wax dadku si guud ugu baahan yahay shidaal baa loo baahan yahay masalan cuntaa loo baahan yahay dabeedna muxuu samaynayaa war adigu anaa meeshan afkeeda aqaane adigu aniga ii dhib reer miyiga saa loola dhaqma ana aqaane haddaad doonto adoo reer magaalaad miyiga tegaysaa mogta aar adigu reer magaalow miskiin baa tahay markaa halkan timaadday adigu aniga igu wareeji si si yar baan uga iibinaya waan ku cidhiiryayaa yacnii sax ma aha muxuu nebigu leeyahay dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdum libacdin war dadka isu daaya ilaahay kala arsaaqe kane xitaa badownimadiisa u daa dadku ilaahay kala arsaaqa waxa ka iibiya daa laakiin inaad adigu cunaa qabato dadkii oo tahad kuwan sida loola dhaqmo ana aqaana daa maanta waan xidhaya haddaan doono iibin maayo xidhaya midhba iibin maayo beri subaxba iyagoo wada qaylinaya imanayaan adigu iida adigu iida war waanu xidhannay midh iibin mayno yacnii lama oggola oo inaad dilaal u noqoto qof waxa weeye meesha ku qariib ah lama ogola wa talaqa alkaafilati lishiraa qodobka labaad waxaa kaloo xaaraam ah in safar layda lala kulmo lishiraa'i wax ka iibsi minhum iyaga wax laga iibsanayo lagula kulmo idaa jahiluu waa markay ka jaahil yihiin sicra albaled beledka sixirkiisa markay ka jaahil yihiin in sidaa lagu sameeyo iyadana ma bannaana iyadana ma bannaana qoladaa hore waxaa la yidhi kii xaadirkaa ee ahlulbeledka ayuu dilaal u noqonin qofkaa waageniga yimi iminkana waxaa la leeyahay dadkii safarraydahay magaalada soo gelayay suu xagga hore ha kaga hortegina markaa ogaataan idinkoo raba inaad dagtaan waa harar baa ku samay waxaanoo dhan waa bayculharar moogta inaad dagtaan idinkoo raba oo ay qiimihiina aanay ogeyn jidka dhexaa kula kulmina oo ha odhannina oo waxaanaa sidataan inaadeer magaalada waa laga baxaya anaa waxoogaa idinka siinayae waxa weeye iska dhaafa saaha samaynina waayahay wasawmu calaa sawmi akhiihi gorgorada walaalkii inuu wax ka dul gorgoriyana lama oqola gorgoradan waxaa looga jeedaa waa marka iibkii inuu guntamo uu qarka u saaran yahay iibkii hadalkii waa go'ayo inuu hadda xidhmaabuu qarka u saaran yahay inaad adigu ka dul timaadoo tidhaahid arrin adeerukaadi oo arukaadi maxaa taadeen boqol dollar ba iga siiso armee boqol iyo toban anigu waan kaa siisto oad dhex gasho dee arrinaad tidu leedahay ma marka hore iibku iska socdo musaayadaa la yahdaa waad kordhin kartaa boqol marka uu marayo boqol iyo toban waad odhan kartaa waxba dhib ma jiro laakiin iibkiioo go'ay laakiin aan weli caqdigii la xidhin xaquma lihid inaad ka dhex gasho waalbaycu calaa bayci akhiihi iibkii walaalkii inuu wax ku markaa dul iibiyo waxay odhan jireen waa baa'ic baa'ic dhibaye iibkii dhammaaday ee walaalkaa iibiyey adna inaad wax kale kusii dul iibiso oo tidhaahid warkiisa iska daayo aniga kayga qaado iska fasakho waa qofkii khiyaarkii haddeeraynu sheegayna ku jiraa inaad tidhaahid warma khiyaar baa maxaa tidhi maalin baan sugayaa war ka noqo ka noqo anaa mid ka wacan kaa iibinaya ka noqo imisu kaa siiye intaa anaa taa weliba qiimo ka jaban kaa siinaya ama mid isaga ka wacan anaa kaa iibinaya oo qiimaha lafteeda ah ka noqo waa nooc xasada ma ogtahay waxaan intan dambe aynu leenahay waa xaaraam ansaxaysaana waa wax iqaaru suduur keenayo ummaddii isku diraya oo khilaaf beeraya taasina waa xaaraam washiraa'u calaa shiraa'i akhiyina waa cagsiga waa kii wax iibsaday inaad tidhaahid iska daa ama ta horena waa kii wax iibiyey inaad tahid ar ka bax meesha oo anigaa lacag ka badan kaa siisanaya iska daa waa isu cagsi moogta wanajshu najriga waxa loo yaqaano najshi waa isku haweynti isku haweyn waa qofkii shayga inuu rabo inuu iibsado ma rabo laakiin adigu kugu haweynaya wuxuuna kugu haweynayaa imaa kan iibinaya inuu u danaynayo imaa inaanu garanaynbay adiga ku dhibayo isleeya kan dhib oo idraar ay uga jeedo iyo imaa lilcaba inuu uga jeedo adna kuma yaqaan isagana ma yaqaane waa istusoo isagoo meesha soo istaagay oo labadiinu aa wax kala iibsanaysaan ayuu arkay hablo isteelkoodu dhisan yihiinoo meesha taagan dabeedna muxuu rabaa inuu ismuujiyo inuu lacag leeyahay deedna muxuu odhanayaa waa arimisaa tidhi markaad tahayd anugu boqol dollar baan kaa siisanay ayuu odhanaya ni anugu dadka in la baksa ma jecli anigu haddama rabo inuu midh iibsado waa istus kanu ablahan iyo dadkanu rabo inuu istusoo moogta anigu boqol iyo konton baan taagnaa anigu runtii lacagta ma sii qiimeeyo shakhsigaan qiimeeyaa si wacan baad u hadashay moogta boqol iyo konton baan taagnaa dadkiiba waa eegayaa hayaa hayaa ninkan faxalkee baasha iska daadinaya muxuu ah waa cabad bay yaahdaan fuqahadu midh inuu iibsado ma rabo kan inuu u daneeyo ma rabo oo ismaba yaqaanaa adiga inuu ku dhibo iyo colaad ku haysaa ma jirto laakiin muxuu rabaa waa sheeko kale waa lilcabad waa istus ujeeddo kalu wata si ay u tahayba waa xaaraam waxaanad iibkiisa rabin inaad ama dadka ku dhibto oo mid gaara u danayso ama inaad talaacub iyo ciyaar la soo gasho dadka adoo cid kale istusaya waa arrin xaaraama waayahay wayaxrumu waxaa kaloo xaaraama altafriiqu bayna aljaariyati wa waladiha gabadh iyo ilmaheed addoon iyo ilmaheed in la kala kaxeeyo xataa yumayiza ilamaa uu ilmahani wax kala soocayo yacni arrin saxa maa mala xataa yumayiza idinkeedu kuma darayo mise waa ku daraya xataa yumayiza ilaa wax kala soocayo marka runtii ilmaha iyo hooyadii in midba cid laga iibiyo la kala kaxeeyaa sax maa waxaa masalada nasiib ku yeelanaya iyada lafteedu marka baabka dalaaqa la joogay ninkiiyo gabadhu isfurayaan in ilmaha gabadha lagu dhibo oo ilmaha iyo hooyadii biduuni sababin sharciyin haddii sabab sharciya jiro waa masale kale laakiin biduuni sababin sharciya in lagu kala kaxeeyo oo la yidhaahdo noo dhig ilmaha iyadoo iyada lagu dhibayo oo lagu kala kaxeeyo taasina iyada lafteedu masaladan bay nasiib ku yeelanaysaa fuqahaduna fii kutubihim way ku sheegaan maadaama manta soo aroortay ay tahay lilcumuum man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatihi yowma alqiyaama in sha allahu tacaala kitaabkii aynu soo wadnay ee mukhtasaru latiif licallaama cabdallah ibnu cabdiraxmaan baafadli oo dhintay hijiriyada raximah allahu tacala raxmatan waasica halkaasi buu ku soo gabagaboobay ilaahay subxaana wa tacaala wixii aynu ku gafnay kolle wax badan waa ku gafaynaaye allah haynaga dhaafo wixaynu asiibnayna dhammaanteedba ajarkeeda allah hayna siiyo hana inaga dhigo kuwii ku intifaaca fi dunya waalaakhira idinkana ilaahay subxaana wa tacaala haydii ka dhigo midaa waxa weeyaan ku intifaacdaan mid kasta oo xoogaagaa aan markaa aan soo jeedinaye kolley wax badan aan ka khaldayay wax ka fahmana oo isla way kuu baxdayna xaq buu u leeyahay inuu sii gudbiyo ijaas ahaan wuu u haystaa inuu sii dhigi karo oo ummadda u sii gudbin karo khayr iyo wanaag baan idiin rajaynayaa ilaahayna subxaana wa tacaala ha inaga dhigo dhammaanteenba kuwii jannat lfirdows ila calaa ku rafiiqa baarak allah fiikum jazakum allah khayr haye horta qaalibka taagaya yaa maxay ma la iibin karaa dhiigga maya dhiigga lama iibin karo dhiigga qofka waa loo shubi karaa tabarucan laakiin lama iibin karo haddayse adigu ay kuu suuro geli weydo ilamaa inaad iibsato mooyaane ka qaadanaya lacagta qaadanayay xaaraan ku tahay laakiin adiga lidaruura waa kuu bannaanaanaysa haddii lagu yihahdo waa kaa iibinaynaa si kale kugu siin mayno kuu shubi mayno waxa weeye ka qaadanayay saacaddaa xaaraam ku noqonaysaa adigase waa kuu bannaanaanaysaa laakiin marka hore in la iibsado iyo in la iibiya min xaysu alasli waa maya waayo shuruuddii mabiicda ayaa maqan ee masalan daahir inuu yahay iyo wixii la midka ahaa ayaa maqan mana aha wax sharciga islaamku fasaxay in la iibiyo baycu damina fii bacdi riwaayaat waa ku soo aroortay wallahu subxaanahu wa tacala aclam kole xiisadii baan wadaadkii kaga yara xadgudbay halkaasay inoo joogaysaa wallah subxana